SBS Radio.
dr maxamed ibraahim shakuul waa sheekh caan ka ah culummada soomaaliyeed waa doctor haysta shahaadada b h d da waxna ka dhiga jaamacad waa ganacsade sheekh shakuul wuxuu isu soo sharaxay doorashadii hore ee madaxweynaha jubbaland haddana mar kale ayuu isla jagadaasi u sharaxan yahay sheekh shakuul kusoo dhawow idaacadda s b s maxaad rabi lahayd doorka dowladda federaalka inuu noqdo marka arrimaha doorashada laga hadlayo dowladda federaalka laba arrimood labadaba waan uga digaynaa mid horta waxa weeye barnaamij qof ay iyagu wadaan oo qoorqabadahoo sidii ka dhacday maxaanku idhaha koonfur galbeed oo kale dadkiina qaar la xirxiray nin iyagu ay wadaanna meesha ay keeneen arrintaasi arrin aada foolxun wey madaxxumada way keenaysaa cadaalad daradii iyo dimuqraadiyaddii iyo xorriyaddii lagu taamayey iyay ka hor imaanaysaa marka arrinta horta waa uga digaynaa haddana waad aragtaan koonfur galbeed sidii la rabay hawsha uma socoto maxaa jira qofka saa lagu keenay wuxuu luusgaraynayaa ixtiraamkii bulshada ay u hayeen waxay dadku u arkayaan qof maaragtay xoog iyo qorqobad lagu keenay bay u arkayaan dadku marka middaa waa uga digaynaa midda kale waan uga digaynaa waa darafka kale inay aadaan oo hawshii aysan waxba ka qayb qaadanin oo aysan ogaanin oo aysan tala iyo maxaanku raa tusaale ku yeelan dowladda federaalku dalka iyadaa xukunta iyadaa mas-uulka ah iyaga ma loo igmaday inay dadka u cadaalad sameeyaan marka dowladdu waa inay goobjoog ka ahaataa waa inay hubsataa in doorasho xaqa oo xalaala inay dhacday iyadoon faragelin ku sameyneynin doorkeeda aada buu muhiim u yahay oo marka waxaa imaanaya balancy baa imaanaya ama miisaan baa imaanaya marka iyadoon qof ay wadatana qoorta qabanin oo meesha keenin isla markaana ayna wixii oo dhanba faraha ka qaadin inay timaado hubsato inay meesha doorashada sharciga nidaamka dastuurka dalka federaalka waafaqsan maaragtay inay ka dhacdo dastuurka jubbaland doorasho waafaqsan inay ka dhacdo iyo dasaasiirta caalamigaaba waa garta marka hadda dadaalka ay ka wada galmudug oo kale ma waxaad u aragtaa faragelinaya inay qof wataan mise waa sidaad rabi lahayd inay jubbaland ula dhaqmaan oo yimaadaan oo wasiirka arrimaha guduhu yimaado ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu yimaado hawsha ay wax ka wadaan maya waa fiicanta dowladdu inay soo involve garayso laakiin waxaa rabaa wax walba xuduud yani arrinka dhexdhexaad wax kasta waxaa rabaa meel dhexe in laga istaago dowladdu qof way taageeri kartaa dhibaato ma laha laakiin inay qasabto oo ay doorashada hijaagarayso ama axduubtaa la diidan yahay adduunkaba waad aragtaan oo hadda doorashooyinka meel walba ka socda xisbul xaakimku qof uu taageersan yahay baa dhici karta inuu jiro waad arkayseen trump oo maaragtay senataro gaara iyo maxaanku idhahdaa congresska iyo maaragtay ashkaas kamid a u ololeynayay way u ololeyn karaan qofkay rabaan laakiin processka doorashada iyo sharciga horey loogu heshiy ummadan sharci iyo nidaam baa kala hagi kara xoog iyo awood iyo qabiil midna waxba marka dowladdu inay doorkeeda dhexdhexaadka ah ee aabanimo dadkao dhan way u siman yihiin inay qaadataan ayaan rabnaa marka galmudug arrinteeda ilaa hadda ma cadaanin jawaanib positivana way muuqdaan oo ay ugu muhiimsan tahay inay doorasho dhacdo midda waxaan dhihi karaa waa positive halkay ka dhici macadaaday ka dhici madhowsamareeda ka dhici waa another issue wey midda jawaanib kale oo maaragtay negative ahna way muuqdaan amaba mataqaanaa salbi ah marka waxaan dhihi lahaa dowladdu dowr dhexdhexaada oo aabanimo ha qaadato dadkana cadaalad ha u samayso waa gartay ciidamada amisom jubbaland jooga sectorka halkaa ka jooga waa kenyaati kenya iyo soomaaliya baryahan khilaaf ballaaran baa uu u dhexeeyey safaar safiiradii la kala qaatay muran ay joogtaa marka arrintaasu maadaama ciidamo kenyaati ay jubbaland ismaayo joogaan saameyn ma ku yeelan kartaa doorashada way ku yeelan kartaa ciidamada ugu badan meesha jooga waa ciidamada kenya laakiin way joogaan ciidamo kale oon kenya ahayn oo afrikaanka kalea oo ethoobia kamid tahay wadamo kalena ay kamid yihiin way joogaan oo midaan waa midda siyaasadda ka jirta soomaaliya iyo kenyana way saameyn bay ku yeelan kartaa laakiin runtii ciidamada kenya intay meesha joogeen waxaad moodaa inay isku dayaan inay ayna aada faragelinin arrimaha hoose doorashooyinka iyo hardanka iyo loolanka waxaad moodaa inay iska ilaaliyaan in badan oo kamid a laakiin aamin lagama aha arrinka iyada ah aamin lagama aha saa darteed ayaa waxaa muuqanaysa inay muhiim tahay doorka dowladda federaalku ay ku leedahay ee dhexdhexaadka ah waxaa kaloo muhiima international community-gu inuu doorkiisa qaato oo uu hubsado inay meeshaas ka dhacdo doorasho dimuqraadiyada oo cadaalada inay ka dhacdo ayaa muhiima oo mataqaanaa ay qeybtooda qaataan marka saameyn bay ku yeelan kartaa laakiin waxaan rajaynayaa dadaalo badan baa socda inay isu soo dhawaadaan labada dal waxaa kaloo muhiim inaan xusno jubbaland ayaa waxay tahay meesha maaragtay soomaaliya dariska ay kala tahay kenya waxaana ii muuqata maamulka hadda gacanta ku haya talada inuu arrintaa wax ka qaban karayay oo labada dal isu soo dhaweyn karayay waxaad moodaa doorkii maamulkaasi inuu meesha ka maqan yahay ayaad moodaa marka saas darteed waxyaabaha muhiimka ah inuu isbedel dhaa waxaa ka mid a inuu yimaado maamul isu soo dhaweyn kara labadii dal oo mataqaana tensionka baabi'in kara laba dal oo walaalaha oo maaragtay wax badan ka dhexeeyaan weye dadka soomaaliyeed labada dhinacba way degan yihiin mataqaana kenya ay qeyb ka yihiin soomaaliyana waa dalkoodii dad maanta isdiriri kara oo ma aha marka maamulka doonkiisii isu soo dhawaansho ayaaba meesha ka maqanba saas darteed isbedelku muhiim u yahay waa gartay waxaa jira hadallo inkastoo aan la xaqiijin ahaa in dowladda federaalku ay dooneysay inay ciidamada kenya iyo jubbaland ku bedesho kuwo kaleo matalan etoobiyaana haddii taasi dhici lahayd ama rabitaan noocaasa uu dowladda federaalka ku jira ma ku racsantaha adugu maya anigu taa ma qabo an wanaagsan ma aha kala babedelashada wadamada dariska ah oo berinta hadduu maamul kale ama dowlad kale dhalato haddana ay kuwo kala keento dalkan wuxuu u baahan yahay nidaam buu u baahan yahay sovereignty buu u baahan yahay ma aha laa kenya walaa ethoopia walaa wadan kale in maaragtay dalkan iyo doorashooyinkiisi iyo iyana doorashooyinka waxay ka mid yihiin waxyaabaha muqadasaadka ummadda ayay ka mid yihiin waxyaabaha horumarka iyo saameyn nolosha bini aadmiga saameynta kule ka mid yihiin marka waxyaabaha in laysu adeegsado oo qoladana ka nasiib ka nasaar arrin horta qurux badan maa waxaa ka habboon inay dowladdu doorkeeda qaadato ciidamada ajaanibta ewaddanka joogana ay ogaadaan waxay u joogaan iyo mishinkooda inay ogaadaan wey laakiin kala babedelkaas oo groupkan ken kuwan kan kuwan ku bedel kuwana ken wax micnaha way soo kordhinaysa male sovereigntigii iyo haybadii iyo sharaftii ummadeedna dhaawac kale unbay usii geysanayaan sheekh shakuulow nin culimaha tahay sheekh baa tahay baryahan culimmada waxaad moodaa soomaaliyana hadda waxay ku tiirsan tahay beesha caalamka ciidamada amisom baa jooga culimmada sibaad moodaa xasaasiyad in looga qabo marka adiga sheekh ahaan arintaasu culays maku saaraysaabay kula taha ama markay noqoto fursadaada inaad madaxweyne noqoto ama guud ahaan fikrad jirta ma tahay in culimmada iyo wadaadada shaki laga qabo
waa fikrad jirta way way way way way noqon kartaa laakiin hadda waagii hore nimanka reer galbeedka wax badan umayna kala cadayn oo dadka culimada ah isku kafad bay u saaraayeen laakiin hadda adduunkii wuxuu iska noqday global village wax walbaa la ogaaday waxaa la ogaaday culimada inay jiraan culimo dhexdhexaada oo wasatiyada ku socda kuwo maaragtay xag jira oo dadka dhiiggiisa u ooman oo ummadii dalkii iyo dadkii iyo diintii baabi'inaya intaba dadkii hadda waa la ogaaday aniguna sidaad ogtihin waxaan ku jiraa culimada manhajka dhexdhexaadka wadata ee aaminsan in nabad lagu wada noolaado wayna ogyihiin cid walba adduunka kamida leana meel walba aan kaga hadlaa labaatankii sane ugu dambeysay aanu barnaamijkan xagjirka aanu dadka fikrad ahaan kala dagaalamaynay waana waxaan cid ku qancinaynana ma ahe waa waxaan ilaahay ugu dhawaanayno mar rabna diinteena in la afduubo oo dad yaroo koox ah oo ujeedooyin kale leh ay afduubaan diinta islaamka waa diin raxma wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ayuu ilaahay yiri marka massajkan xambaarsan nahay waa massajka noocaasa islaamku waa cadaalad waa horumar waa mataqaana issoo dhawaansho waa isixgelin waa is-ixtiraam weeyaan marka manhajkaasaan ku soconnaa haddee kaa ciddii aan rabinna maxaanku irahdaa waa qof aan soomaali rabin bay ka dhigan tahay waa qof aan islaam oo dhan rabin bay ka dhigan tahay marka kaa dee waxba kama qaban karno danna kama lihin laakiin dadka doonaya inay soomaaliya nabad ka dhalato culimadu waa cidda nabadda dhalin lahayd waa ciddii cadaaladda xambaarsanayd waa ciddii kitaabka ilaahay xambaarsanayd waa ciddii dadka u tureysay waa ciddii dadka mataqaanaa diintooda iyo akhlaaqdooda iyo maxaanku raha noloshooda ilaalinaysa soomaali haddaa fiirsana taarikh ahaan culimo unbaa badbaadisay gumaystihii iyagii baa la dagaalamay iyagaa la dagaalamay meelaha hadda aad joogtaan dadka dadka badbaadiye ee caruurta waxbara ee dadka diinta ugu yeera ee masaajida u dhisa ee iskuullada u dhisa waa dadka culimada ah marka si walba haddaad u eegto ilahay subaa ilaahay dadka culimada ah buu maaragtay soomaaliya oo dhan ku badbaadiyey aniguna doontaasaan maaragtay dhinac ka saaranahay manhajka iyaguna waa manhajka dhexdhexaadka awey waa garta laakiin culimmada qaar baa aaminsan dimuqraadiyadda iyo iyo diinta islaamku ismaba qaadan karaan waa saxan darro weeye dimuqraadiyadda iyo diinta islaamku meel ay isku diilayaan ma laha dimuqraadiyadda horta macnayaal badan bay leedahay marka islaamka laga hadlayo dimuqraadiyadda waxaa laga wadaa inay dhacaan doorashooyin xalaala dadku inay maamulka iyo dadka ay doorteen ay la xisaabtami karaan oy maaragtay ridi karaan ayaa laga hadlayaa ma anaga doorashada dimuqraadiyadda aan ka hadlayno waa dimuqraadiyadda xadaysan weeye ama xuduudda la weeye ma aha maaragtay midda iska furan marka taana caalamka o dhan baa u baahan waktigii horey jirtay diinteenay jirtay inay dadku qofkay qabaan dooran jireen inay kribin ay casili jireen inay la xisaabtami jireen inay dhihi jireen cadaalad baan u baahan nahay midaan ka hadlayno waa midda marka meel iskama hor imanayaan maxaanku idhahdaa dictatornimada iyo sadbursigana diintu way diiday qur-aanku wuu diiday xadiidka nabi sal alay wasalam uu diiday marka dadaan fahamsanayn ayaa sidaa u hadlaya ma garatay marka iyadoo xukunka iyo talada ilaahay uu leeyahay si guud marka loo hadlo haddana ummadda heshiisiyo ayay leeyihiin oo walmuslimiina calaa shuruudihim xeerar bay leeyihiin dastuuray leeyihiin qaar baa jira ay wax u qabsadaan marka qaababkaa in la ilaaliyo oo cadaaladda la ilaaliyo islaamku maaragtay wax dhiba haba yaraatay arrintaa uma arko sheekh shakuul maxaad uga duwan tahay musharaxiinta badan ee tartamaysa hadda anigu ilaahay subxaana watacaala fadligiisa waxaa ka mid ah wuxuu ilaahay igu galadaystay oo ilaahayna waan uga mahad celinayaa arrintaa iyada ah inaan ahay nin maaragtay jawaanib badan wax ka qaban kara nin culimada ducaanta ka tirsan baan ahay dadkuna u baahayn dad culimaa nin ganacsada ah oo mataqaana entrepreneur ah oo ganacsiyaal waaweyn oo caalami ah hirgeliyey oo lagu nastay oo ummad badan ay shaqo iyo nolol ka heleen oo boqolaal dalkumayaal ah ayaan ahay oo dhinacaasna ummaddii waa lagu faa'iideyn karaa ummaddu waxay u baahan yihiin environment oo ganacsi iyo horumar ay arkaan waxaan ahay nin academic ah oo qiimaha waxbarashadu ay leedahay anigu jacel p h d baan haystaa waxaan bara ka ahay jaamacadaha mid kamid a maxaan ku idhahdaa meelo badan oo masaajid iyo meelo kale waxaan ku baraa marka jaanibkii aqoonta iyo waxbarashadana maaragtay waan waan dadka waan ka caawin karaa marka waxaan is leeyahay tayooyinkaas faraha badan ee ilaahay fadligiisa ah ayaa waxaan isleeyahay waad ugu faa'iideyn kartaa ummadda anuu hadda ismalihi jubbaland dhaqaalo u raadso ummaddan bal waxaan aaminsanahay inuu dhaqaalahan aan abuuray inuu igaga baabi'i karo laakiin aqoontaas iyo kartidaas aan isbidayo inaan ummadda ugu faa'iideeyo ayaan ugu socdaa insha allahu tacaala marka taas weeyaan sida midda aad maaragtay waxaa kale oo kamid a inaanan safxa clean pagin aan leeyahay waa siyaasadda soomaaliya iyo hardinka iyo qabyaaladda iyo dagaaladii sokeeye aanan midna ka qayb gelin siyaasadna hore aanan u gelin cida haddaan dakano ka qabaana ayna jirin marka clean page ama safxa baydaa ah ayaan xambaarsanahay insha allah waxaan rabaa inaan soo celiyo suurada xun ee islaamka laga bixiyey inaan saxno oo islaamku inuu cadaalad yahay horumar yahay isjacayl yahay dhismo yahay maxaan ku idhahdaa ayaan maaragtay wada noolaansho yahay inaan hormuud u noqdo ayaan doonaya Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.